Xeel biyoodka deegaanka Owdiinlo oo qiyaastii labatan iyo sideed kiiloomitir u jira magaalada Baydhabo ee gobolka Baay isla markaana dhisan ku dhawaad nus qarni ayaa waxaa xilligaani heysto matoor la'aan kaasoo u baahan matoor biyaha looga saaro. Biyaha ceelka ayaa waxaa ku tiirsan bulshada ku nool deegaanka Owdiinlo iyo nawaaxigeeda kuwaasoo ka hela biyo ku filan. Cismaan Maalin oo ka mid ah odayaasha deegaanka Owdiinlo iyo mid ka mid ah bulshada deegaanka ayaa ka warramaya matoor la'aanta heysata ceelka iyo goortii la dhisay.
Ceelkan meel la dhisay kun sagaal boqol konton iyo sideedii la dhisay. Maalin Jimaace la qoday. Markii la suubiyay la dhisay ceelkan lan omay liindhiibay leeraw cadda leera afmaatiri kaadala liindhiibi dowladda siyaad barin diibti bacdigay walbedeli lan cabdiraxmaan abuukur leeraw ya liindhiibi oo raaweenge mudimadiisu ahaayi lan omay liindhiibay leeraw emed alew leeraw ka maga dheer gaashanka maga dheer ya liindhiibi lan kiimadiisuun muddaaya mayb oona wareegay lan oo laanbedelay lan leeraw iimaan leeraw motoorkii inku horeeyey oo wakhtigii koowaad la sheenay baabuurtii una dhegdig dheegnay dhuula ka shaqeeyaan leeryahaan fadiila liinshidaay dabkaasa liinquryaay wal uumiyaay madil uumiyo bar uumulaka kiyaay ada si mudibod mudibahan maraay waagii horehe dowlada jartay hoob walaa bahlaa weysha laandiraay isla markii walankooyey qaabkasa liinsuubiyaay sida eellay jartii hillagaasay eel okyaali algaruw eel okyaali qasadheer eel okyaali eeldhung adeegow eel kale la orooraw ma jarna maalbay dhow ii bardaalanta biilaan weydiisadaay aabooydo inta gacankiyaalo ka oroordaan i wal indhahayoba
kolley hata dhamalka qaba wal waraabahay biyulaka haaysad alxamdulilah bulshadiis maka ooman ma aragnaa da'atar iyo walbadan an baahanyi eelda awiimo ogol hor eelkan tubooyin may qaada jaraysa dadkii horna horaynin sheegana toddobaatan iyo dhowr hab iya qaaday hata may maraahaya labaatan ilam hab haduugumi ha yaraadi mayan baahangnaa baahidan hata koowaad aa matoor iyo an baahangnaa matoorko dogoway hata isiinba arga kortaan ma aragnaa waa kas hata baha argaasaan oo oolaydiis iyo biyooji ay qulqulahayaanoo walbadan naka da'atarnay ku bedelnay waa zamanga haysan ada muddo hata todoba sano meelahaas iyo haysan dogoowi markun hata xiliyadan hagaaykan oo kale hata soolarkan kan inta saaran mashaqayaw ceelkan ayaa muhiimad weyn u leh bulshada deegaanka Owdiinle iyo deegaanada kale ee hoos yimaado